shalom soo dhawaada asxaabta waa idin salaamayaa magacaygu waa iiman xasan ku soo dhawaada casharkeena maanta casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay rabi ciise masiix ayaa waxay ugu imaadeen caruur yaryar caruur yar iyo halka masiixiyiinta ay ka taagan tahay ilmaha ayaan waxaa rabnaa inaan isla baranno maanta aan isla wadaagno aayadaha kitaabka quduuska ku jira aan isla fiirino matayos cutubka sagaaliyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad ilaa iyo aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxay leedahay markaasaa ilmo yaryar loo keenay inuu gacmihiisa saaro oo u duceeyo laakiin xertii ayaa canaanatay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan waayo kuwani oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada gacmihiisa ayuu saaray iyaga markaasi markaasuu meeshaasi ka tagay halkan waxaan ka baranaynaa in ciise masiix oo noo sheegay in boqortooyada ilaah ay ku jiraan ilmaha caruurta de caruurta yaa waadan caruurtu waa in alala inta asiga caddeecday aamintay yaa aamintay eragaas marka wuxuu leeyahay markaasaa ilmo yaryar loo keenay inuu gacmihiisa saaro oo u duceeyo laakiin xertii ayaa canaanatay ilmihii yaraay ayaa la keenay ilmo yaroo xeelkaas ciise waxawaay guryaha iyo xaafado inta badan oo tegi jiray dadka canshuur qaadayaashii ama dambiilayaasha ahay oo lagu tiri jiray oo dadkan darbijiifte dadka aan la liido oo xaafadaha isku raranka meelaha deganaa koleentood ayuu wuxuu samay jiray marka inuu booqdo oo galo oo xerta meeshaasi ay u raaci jireen meesha asigoo joogo oo dadkii la jooga markaasa waxa u imaadeen ilmo yar oo loo wado in uu bogsiiyo uu gacanta saaro aloo keenay ilmihii yaraaya markay xagga ciise kusoo ordeen markay kusoo ordeen xertiya waxay dhahdeen marka ilmihii canaanteen waryaa xaggaad jooga camul waa isku taqaanaane ilmihii canaanteen markaasu ciise wuxuu dhahay wuxuu ku yidhi ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan inay ciise u imaadaan ayuu wuxuu dhahay inay ii yimaadaan ha u diidina yaa ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan waayo kuwani oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada boqortooyada jannada in ilmo yar ay joogaan oo kale caruur ay joogaan waxaan ku aragnay kitaabkan in badan waxaan ku aragnay caruurta idaha yaryarowga marka bodros oo ciise masiixu ku leeyahay oo saddex jeer oo ku leeyahay ma jeceshahay ma jeceshahay kadib uu leeyahay yarowgayga ilaali markuu leeyahay waa xerta ka mid a masiixa in alala inta masiixa u imaaday in la daryeelo la adkeeyo taasina waxay meesha ka dhigan tahay marka in caruurta ilaahna aanaan caruurta ilaahna ee jannada ay ka galayaan kuwa ay galayaan ay ka mid yihiin waayo waxyaabo badan dad badan malaayiga ku jiro wax walba ku jiro laakiin caruurta ilaahna waa anaga caruurta ilaah waa anaga yaryaroogana oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada ay joogaan markaasoo kadib wuxuu sameeyey marka caruurti gacmihiisii ayuu saaray oo waa bogsiiyey mid alla mid kirata waan u duceeyey markaasuu meeshaasi ka tagay waxa waaye waa cutubka butros cutubka sagaaliyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa iyo shan iyo toban ayuu ilaahay maanta na siiyey in aan anagana walaalahayo aan la qaybsado casharkaasi aada umahadsan tihiin rabbi aan ii barakeeyo ku barakoowa nimcada rabbi ciise masiix in alala inta aan weli aqbalne waxaan rajaynaynaya inuu rabbiga oo taabto ay u imaan doonaan aamiin